dagaalkii gobolka hiiraan uu ka socday meeshaan ay tahay meesha hadda dagaalka dhabte uu ka jiro hiiraan markii la yidhaahdo waa laga yaabaa dadku inay dhahaan madax dhegaystaan dhehaysa dagaalku waa dhammaaday hiiraan dagaalka ma dhammaan anigoo xildhibaana dhahaya maanta runtaan sheegayaa hiiraan dagaalka ma dhammaanin inta haddadaan webigaan shan kilomitir ay noo jiraan shabaab oo xabadda hadda soo ridaan waana gaartaa annagana waa isgaarnaa waxaan rabnaa marka in aan dagaalkiiyo weli fari ka qodnayn oo dagaalkan in la xoojiyo runtii aan u imaano halkaan la dhiirageli haddana aynan u muuqanin qofku wuxuu rabaa moral maamulka wax kale lagama raba hataa hadday idin dhex joogaan xoole idin la qalaan waawnay waa la jaad jeceliya jaadka xataa idin keenaan oo wixii isla cuntaan oo isla baashaashaan xataa qofka moral oo yeelan iyadoo yeelana nin madaxa ag fadhiyo